Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Galmudug oo kaashanaysa hay'adda UNICEF ayaa ka furtay magaalada Gaalkacyo tababar la xiriira talaalka iyo sidii loo gaarsiin lahaa deegaanada ka fog magaalooyinka waaweyn ee miyiga ah. Tababarka ayaa socon doona muddo laba maalmood ah waxaana ka qaybgelaya howlwadeenno caafimaad oo ka kala yimid degmooyinka Xarar Dheere, Gaalkacyo iyo xubyo ka tirsan gobolka Mudug, waxaana howlwadeenada la barayay talaalka carruurta ka yar shanta sano. Isku-duwaha Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Galmudug ee degmada Gaalkacyo Doctor Cabdikariin Abshir Ciise ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarka.
kaasoo ah preparation training loogu talagalay shaqaalaha xarumaha caafimaadka ku yaala gobolka mudug runtii waan kuu mahadcelinayaa inaad soo xariirteen si aad uga faa'iidaystiin tababarkan loogu talagalay talaalka dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay in shaqaaluhu ay si sax si saxa kusoo gaaraan ama shaqaalihii ugu mudnaa ee ka shaqaynayay talaalka lasoo diro uma celinayo ku hadlayn magaca wasaaradda caafimaadka aqyaarey runtii insha allah waxaa wada joogi doonaa laba beri oo aan qaadan doono diraasado ku saabsan runtii qof kasta waxaan dareem aaminsanahay inuu dee horey uga soo shaqaynayo talaalka dee filligii uu ku shaqaynayo lagu tababarayo tababarkuna muhiimadiisu waxa waaye dee qofka in la wax la xusuusiyo markuu ayaan joogaba wax kastoo cusub ay yimaadaan qofka in lagu tababaro marka waxaan rajay doonaa duulaad labadaas beri inaad si maskax furan leh inaad ku qaadi doonto inaad duulahaydno macallimiinta tababarka bixinaya duulahaydno aad waxa ay hayaan ugala qayb qaadi doonto ilaahiis waxaan rabnaa akhyaaday maadaama aad tihiin dadkii saxda ee ka shaqaynaya xarumaha caafimaadka kala duwan hadday ahayn kuwii kuwa ku yaala degmada gaalkacyo iyo kuwa kuwa laga keenay hobyo iyo xarar dheer inta laga keenay iyo sidoo kale jariima laga keenay akhyaarey labada beri oo aad joogtiin ama safarkaa soo gasheen ama shaqooyin ka tagteen micno weyn bay leedahay ma ahan wax ciyaar ciyaar ah inaad laba beri ama saddex beri afar beri shaqadii ka maqanaatid muhiimaddu waxa waaye in aad ka qayb qaadatid tallaalka ilmaha yarka la siinaayo shanta sano ka yar la siinaayo ilaah idinkiis inaad qaybta ugu xoogan noqotiin shaqaalaha caafimaadku waa qaybta ugu xoogan haddii ay shaqaalaha caafimaadku ay dee qaabkii iyo procedurekii iyo ay mari waayaan waxaa macquula inuu faylgaro talaalka talaalkuna maantayba waxyaabaha la tijaabiyo runtii oo nafta bini-aadanka ama nafta ilmaha yarka lagu badbaadiyo waxaa ognahay hadda xoogga waxaa la saari doonaa laba talaalo cusub laba talaalo cusubna runtii waxay leeyihin muhiimad gooniyaa leeyihin